kulankii maanta aqoon-yahanada soomaaliyeed ee siyaasa la magac baxay ee ay kaga hadlayeen siyaasadda dalka iyo sanadka hadduu alla idmo lix iyo tobanka aragtadii aragtidii ay maanta ay ka bixinayeen wax weliba halkooda laakiin waxaan aad ola yaabnay oo meeshii cir laga filayay ceeryaamo ka timid ay noqotay markii ay mar kale ay yidhaahdeen soomaaliya awood qaybsigeeda waa inuu four point five mar kale maaragtay ee arrintaasi dib loogu sii laabtaa taasoo cadaalad darradii iyo dulmigii iyo maaragtay jahawareerkii laga bixi waayey ee soomaaliyaba iyada ee maaragtay intii ilaahay garanayso oo ay og tahay cadaalad darradu waxa ay sababto maaragtay ee iyada ay iska lahayd haddana in aqoon-yahanadii inay mar kale ay iyaga intay shiraan ay showraan inay sharciyeeyaan maaragtay dulmigaasi talana kusoo jeediyaan waxay nagu noqotay runtii afkalaqaad iyo amadkaag waana wax aan laga filaynin dad aqoon ehel u ah maxaa yeelay soomaaliya horeyna waxay maaragtay ugu soo jirtay xaalad fawda iyo waxa ay markaa ee wax ay wax ku qeybsanaysayba ay ahaayeen ninkii xoog laho xabaqda gooso oo lagu raaligelinayay markaa intii ee waddanka lays yidhi armay iyagu ay yihiin kuwa culayska ku haya ee iyaga in loo roonaado ay habboon tahay inta kalese ee markaa iyaga loo arkayay inay nabad iyo maaragtay ee dhowrsanaan ay muujiyeen iyo afgaabni in ku mutaysteen in ayaga ay noqdaan bar inta kale marka loo fiiriyo ee loo buuxiyey maaragtay weelka haddana in ayadoo aan laystirin ayadoo aan baaxadda dhulka la isu fiirinin ayagoo aanan la isu qiimaynin wax soo saarka iyo dakhliga waddanka soo gelintii iyo cid weliba wax ay mudnaan ku yeelan karto in ayadoo dowladda haddana waddanka ay ka jirto in mar kale awood qaybsigii ha lagu celiyo meeshii laga soo bilaabay ee berigii ay hogaamiyey kooxeedyada iyo ogeyba ayayda ay jirtay in sidii dadkaasi lagu raaligeliyey oo kale in mar kale ay ku baaqaan aqoon-yahanadu waa arrin aad iyo aad yacni runtii mucjizo u leh arrintaasna ay tahay arrin aad iyo aad runtii looga naco aana ka soo horjeedno si cadna aan u diidanahay in dulmi waddanka maarti lagu hogaamiyo waxna loogu qeyb laakiin aqoon-yahanadu waxa ay leeyihiin talooyinkaasi waa kuwo muhiim ah oo dalka u horseedi kara ho- hanaan doorasho oo sax ah marka taa bal ka waran professor waddanka waxaa looga bixi karaa tiiha lagu jiro marka cadaalad la helo inta dulmi mahma kaana maaragtay nawcuhu inta uu jiro waxaan filayaa soomaaliya inaysan degaynin ilaahayna subxaanahu watacaala meel dulmi ka jiro inuusan barakana maaragtay iyo khayrkeesa maaragtay inuu ka xarimayana wuu noo sheegay waa haddaan muslimnimo dhab ah maaragtay annaga ay tahay waxa aan ku aftirsanayno soomaaliya gobolle ayay u qaybsantaa gobol welibana dadka dega iyo sida ay yihiin mintuulo ilaa iyo maaragtay meesha ugu hooseyso laysma tirinin haddii laysqiimeeyane waa isgaranaysaayo ciddii markaasi tiro iyo tayo iyo markii loo baahdo habka iyaga ay doonayaan in wax lagu qeybiyane kuwa ee noqon kara minority ama kuwa noqon kara minorityna maaragtayna waa la garan karaa laakiin waxa hadda laysku qiimeeyey waa naqaanaa wixii maanta shalay laysku qiimeeyey haddii maanta dib loo soo celiyo qof weliba soomaaliya micnaheedu waxa waaye ha socoto nin walba xoogaaga ilaa lagaa arko waxaad gubtid iyo waxaad maaragtay aada gowracdid iyo waxaad gantaashid